kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aa ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaan idinku haya barnaamijka waxaa ka mid ah nin sacuudiya oo awr ka hinaasay iyo soomaali kenyaana oo maalmo dhowra kaymaha ku jiray si ay isha ugu hayaan waraabo qof soo dilay iyaga oo sugaya warqad maxkamadeed oo waraabaha lagu soo qabto si sharciga loo hor keeno darartamansiyo heesa duur xulan dabuubta abwaano kala daran
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika waxay dhibaata ka haysataa qalalaase dhex mara dadka iyo duurjoogta ku wada nool dalkaasi waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa dalka botswana oo la sheegay in tirada dadka ku noole ay tahay laba milyan iyo badh qof sidoo kalena tirada maroodiyaasha dalkaasi ku nool ayaa lagu sheegay boqol iyo konton kun oo maroodi waana waddanka ay ku nool yihiin maroodiyaasha ugu tirada badan waxaa inta badan soo noqnoqda dagaallo dhex mara dadka iyo maroodiga reer botswana dhaawac iyo dhimasho iyo weliba khasaare maroodigu soo gaadhsiiyo beeralayda waddankaasi ayaa inta badan dhacda dowladdu arrintaa xeerar bay ka soo saartay si loogu qaado dadka iyo maroodiga hadba kii gardarnaadana loo maxkamadeeyo waxayse ugu daran tahay marka maroodiyaal ajaanibi ay xuduudka ka soo tallaabaan ee ay soo galaan dalka kana qayb galaan dagaaladaasi dhex maraya dadka iyo maroodiga waxaana haatan lagu howlanyay in la sameeyo xeerka xakamaynta duurjoogta ajaanibka ah ee xuduudaha ka soo gudbaya taasi waxaa ka sii daran qiso dhowaan ka dhacday gobolka soomaalidu degto ee dalka kenya gobolkaasi waxaa ka jira xeer ay biyaha iyo baadkaba ku wadaagaan dadka iyo duurjoogta halkaasi ku wada nool layskuma soo xadgudbi karo ceelasha biyaha habeenkii waxaa ka caba xayawaanka maalintiina waxaa ka dhaansada dadka saacaduhu way u kala xadaysan yihiin siday mas-uuliyiinta gobolkaasi sheegeen balse xayawaanka duurjoogta ah ayaa marmar soo xadgudba oo weerar ku soo qaada dadka sida dhacday toddobaadkan imika dhammaaday oo waraabe ama dhurwaa uu soo weeraray guri ku yaala deegaanka deertu oo ka tirsan degmada dhadhaab wuxuu dilay wiil yar oo laba jir ahaa dadkii deegaankuna waxay wacad ku mareen inay soo qabtaan dhurwaagaasi oo ay sharciga hor keenaan balse muddo dhowr cisho ah waxay dowladda ka sugayeen warqaddii oggolaanshaha soo qabashada dhurwaagaasi dadka intii xoog isbidaysay waxay kaynta ku ilaalinayeen dhurwaaga ma dili karaan mana soo qaban karaan ilaa maxkamaddu soo oggolaato weliba waxaa la sheegay in markay dowladdu soo oggolaato soo qabashadiisa in la soo caddeeyo in waraabahaasi yahay kii ilmaha yar dilay kadibna sidaa sharciga lagu marin doono bal aynu wada dhagaysanno waraysi kooban oo uu wariyaha v o e da maxamed faarax shir khadka telefoonka kula yeeshay madaxa degmada deertu jiif maxamed hudle bucul oo uga warramay qisadaasi durwaabaa meeshii soo galay isxoogii buu isku duubay sunu cunis buu ku bilaabay ilmo yaroo laba sana jir eh waa taqaanaa waxa iska celin kara ma aho jiraanka kolkuu kusoo ordeenbu dhaawac weyn buu gaarsiiyey ishuu kala da madaxuu dhaawac ka gaarsiiyey dhibaatadii kolkaan maqolnay dowlad ahaan waan dirmalnay meeshii baan tagnay uu saqiire laba sana jir w waa ka xunnahay sida wax u dhaceen cunugan marka uu dhurwaaga soo weerarayey waxaad sheegtay in gurmad loo samayn kara laakiin aysan jirin cid saa uga sii warhaysay marka deegaanka wax ka dhacay ma dhul oo aad ku taqaaneen ba in dhurwaagu dadku weeraro mise waa arrin idinku cusub waktigan oo kale kolkii la gaaro xoolaha magaalada ay kusoo dhawaadeen oo manaha u dhaco warihi ay gureen dhibaatada way dhacdaa human and animal conflict baan dhahnaa dhurwaaga libaaxa maroodiga waxan oo kale waa inaan kala hagno way hataa eelasha kolkaan biyaha siinayno aan yarna silno aan yarna silno injinka xoolihii aan uga soo tagno cidoodka biya aan siina feeskateestaan ku siina daraartii oo idil mashiinta binaadanka iyo xoolihiiba askale kolkii makrib la gaaro ka dambe biyihii dowda dararka intaan bixino diselka hataa jawaabka anaga iyo lacagaha societyga ay ka bixiyeen ayaa dararkii biyo loo buuxinayaa waa looga tegayaa sifuu habeenkii intuu imaado libaaxa dhurwaaga geriga waxan ay u wada cabdeen ayna u fulin waaga kolkuu bariya annaga askale habeenkii waa tiisa waa tay laakiin ma isdhihi karaa idinkaa halaaqiseen oo soo dhaweynayo oo dugaagii doonayay in carruurta idan ka cunaan maadaama hadda arrintan arrin halis ay tahay arrinta halis horta way tahay waxaana waa imtixaan adduun wayna dhici jirta haddaad cidoodka saajeelin dhib kaluba sii keeni ziyaada xoolihii keliba uu ku ekaan jiray haddana biniwaadankaad uusii dhaco waa arrin la yaab leh waxan waa qadar ilaahay waxana suu ku dhici nalo dheer saa uga baxno un waayo bal taxadar calaa nafsig sidii aan ugu qaybgeli lahayn mar dambe dhibaato noocan ay nool gaari lahayn yaan falkeeda ku jirnaa walaalow maxamed faarax sire waa tahay chief waxaad tiri gurmad baan samaynaynaa oo dowladdii hadda dhurwaagii bay ku dabamaqan tahay maxaa laga yeeli karaa dhurwaagu ma la aqoonsan karaa inuu yahay midkii dilay wiilka amarun baana helin aan ku dilna ma ogiyo wiilal iskuulleydaa daba ordaayan sidaad ogta iskuulku uu xiran yahay waa la daba ordaaya raadkiisa lagu daba taagan yahay magaaladooda la barmatay geed buu ku dhuman geed buu ka cari geed buu isku qarin laakanahay mara insha allah gacantaan kusoo dhigi doona bismillahi baari waa tahay marka dhurwaagan amarka ayaad ka sugaysaan dilitaanka ee dhurwaagan k w s baan ka sugaynaa kenya wildlife society concerned authority oo xilka u saaran cidoobka marka waa ilaa amar ay bixiso n- ee, dhurwaagaasi dilay een, wiilka eh, lama dili karo haddii dhalinyaradaasi ay gaaraan maya ma dili karin ilaa authority aan kenya waa tahay arrintaasi la yaab bay ku noqonaysaa dad badan balse waxaa ka sii yaab badan ninkii awrka ka hinaasay waa qiso ka dhacday dalka sacuudiga gabadhii ayaa ka duday ninkeeda waxaanay u tagtay eheladeedii iyadoo jirdil iyo murugo xooggani ka muuqato way ooyeysay waana sheegi kari weyday waxa ku dhacay markii ninkii lala xidhiidhay ee la weydiiyey wuxuu gabadha ku sameeyey isagoo aad u xanaaqsan oo cadho badani ka muuqatuu ku jawaabay xaaskayga waxaan ku qabtay iyadoo awr dhabanka ka salaaxaysa oo weliba daanka ka dhunkanaysa kadibna hinaasaa i madax maray markaasaan gabadhayda u gacan qaaday horbal nasladaa eega abuu awrka masayrow dad maas u daahooya haatana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay fanaanka codka macaan cabdicasiis cali ciise iskalaaji cabdicasiisow qaybtan labaad balaynu ku bilowna heesahaaga waxa ugu badan magacyada hablaha intaan caawa kaydka ku hayo keliya toban way ka badan yihiin dhammaantoodna magacyo gabdhood bay leeyihin ka wada gaari mayno wakhtiga inoo harsane haddii aan dhowr ka mida aynu soo qaadno bal aynu ku hormarno heesta laydhaa raxma heestaa yaa hal abuuray ereyadeeda waxaa iskale cabdishakuur allaayahadiid oon halkan ka salaamayo oo- oo jooga dowla degaanka soomaalida etoobiya aanu saaxiibnahay abwaan qaali ah heestaas wuxuu u sameeyey ee marwadiis Waa waxaana nasiib u yeeshay inuu ereyadaas qiimaha badan laxan intuu saaro muusigeedana uu tumo axmed weli ibraahim maxamuud furule oo aan salaamayo isagana een, anna aan qaado oo ku luuqeeyo heestaasuna ay hees meel marka noqoto awiya dhabaay dalqada badan tajiya rasmiya ay dabu wacan runtiina sabkay dhagaydaa dabciga gobanimo durjiga mudan daryeelka huraay dadnima sugan taa uus baad u tahay dumarka bilan dabciga gobanimo durjiga mudan daryeelka huraay dadnima sugan taa uus baad u tahay dumarka bilan dararta maansiyo heesa dur xulan dabuubta abwaana kala daran intay ku dadeen raxmay dumaan adaa darajada ka dur wacan deeqdana sii dheeda damiir xulan dararta maansiyo heesa dur xulan dabuubta abwaana kala daran intay ku dadeen raxmay dumaan adaa darajada ka dur wacan deeqdana sii dheer sii dheer damiir xulan duriyad la jantaay xun daahira xishooda raniyow gabdabacsani dabiicadsan looga sii daray duriyad lajantaay xudaahira xishooda raniyow gabdabacsani dabiicadsan looga sii daray nafaadeeqada ku dhunto deymada kalgacal duxiyo nolol dareemay markaan ku soo dayo nafaadeeqada ku dhunto deymada kalgacal duxiyo nolol dareemay markaan ku soo dayo daratamansiyo heesa duur xulan tabuubta abwaana kala daran intay ku dadeen raxmay dumar adaa darajada ka durwaca deeqdana sii dheeg damiir xulan darartamansiyo heesa duur xulan tabuubta abwaana kala daran intay ku dadeen raxmay dumar adaa darajada ka durwaca deeqdana sii dheeg damiir xulan
adaynu intaa kaga nimaadna heestaasi raxmaa waxaa jirta hees layidhaha ifraax sahroy heeso badan baad haytaa heesta ifraax waaba hilmaamay waxaa heesta iskale erayadeeda oo halkan ka salaamayo cabdirashiid sagajilo caaqilka oo abwaanada aan sida goonida saaxiibka una ah laxankeeda anaa iskale muusigeeda waxaa tumeeyey almeestero cabdiwahaab cantarnaaji marka heestaasi maxay ku saabsanayd heestaas gabar baa loo sameeyey sax la yidhahdo waad aragtay marka gabadha iyadaa calmatay abwaankay u tagtay waxay tiri deegaankii aan ka imi weliba maaragta iyo meelaha aan ka imi qoys aan aan kasoo jeedo igu dar ereyada maaragta intaasan ku dirsanaya abwaanka iskalaajinahaya qaada heesta
aro subax lamoode waqtu agabsanaysaa
in mid haddaad uqaadi inta kale la qanciyo dee kale ma dhamayn karno murta magacyada ilaahay gabdheheena qurxoon oo siiyo waa tiro badan yihiin hahe laakiin intii markaas karaamka uu qaban karo inaad mid walba ku ammaantid ku qabatid iya- iyadoon shuruud adigu aadan gooniya ka lahayn ama hebelaayo ha ku taageerto ama hebel maarata ama bish- dhaqaalaaba ama business kuyaal iyadoon iga ahayn hahe aniga fikrad ahaan waxay iga tahay way gayaan gabdhahan in la ammaano lagamaba dhammaanaya dee ileen magacyadu waa badan Een, yihiin waa run sahro adigu laftigaaga mid aan kugu ammaanayo maaragta magacaaga sahro ku jiro oo sahrina ma jirtaa Waaga, maadaama warba og- dee taasaa iga maqnayd geli hadda shalay subax aroortii hees leeda ha geli weliba nin nin legend ahayo banooni ciyaari jiray ayaa sameeyey heestaas Oo magacii baa la Jamaica la yidhaahdo engineer ismaaciil jamaica la yidhahdo halkaan ka salaamayo waanu salaamaynaa Een.
ismaaciil jumeyka marka heestaasi bal dee mad in yar luuqdana raacisid cabdicasiisow shalay shalay subax aroortii sadfar aan fogay bani
ahaa shalay subaxa aroortii sukaraan fogay imban sagaal aan ku baxayo gabar suurad wacano anse lagu lahay imban siyar siyar siyar diyaraan ku kulanay dadku alla isiiyay saaradan jalaayay saldhigii wanaagan sida tahay dhalaaniyo sabicaan dhalow kale sakankan ku waayaba saharay saharay sawdkaagan radshaa sadku alla isiiyay saaradan jalaaye saldhigii wanaagay sida tahay dhalaaniyo sabi aan dhalow kale sakankan ku waayaba saharay saharay sawdkaagan raadshaa
guud ahaan barnaamijka caweyska washington oo toddobaadkan intaasi ayaanu ku joojinaynaa waa inoo toddobaadka dambe haddii alla ogolaado inta ka horaysana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
sanqarow sanqarow kijaahiyo sanqashadiya eegmaada sanqaadka laafiya